aadaan usoo dhawaynaynaa maadaama lacagihii aadka hayga u ahaay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahnayn la geeyey sababtoo ah lacag laba boqol iyo somtin aa leysinka markaa doonanayna naga bixi jirta ilaa saddex boqol meelaha qaar haddii la gaarsiiyo marka alxamdulilah hadda boqol iyo lix dollar iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxaa waaye howl dheeraa udhexeeso aad iyo aadaan u bogaanideyninaa maadaama ee dowladdeena dhibaatadanna haysatay ee ka jawaabtay aad iyo aadaan ugu mahad celinayna intaas iyo inka badanna waa ka filanaynaa marka la fiiriyo qodobada habraaca soo baxay waxaa ka mid ah in qiimo dhimis lagu sameeyey lacagihii leysan qaadashada iyo weliba tan ganaaxa maxay idinka bedelaysaa ama tabashadii aad qabteen ayay ka bedeli kartaa wallaahi aad iyo aad wax badan ayay ka bedeli kartaa sababtoo ah yacni maanta waxaa laga ordaayey oo dhibaatada ay ka jirtay lacago badan oo wixii waxa lagu doonanayay lagu qaadaayay laakiinse hadda lacagihii haddii la dhimay aad iyo aad anaga maadaama annaga dowladdeena shaqa abuur saxa hadda insihiin oo bajadka meesha uusan ku jirin haddii ee tii aan haysanin nugu dhiirageliso waxa aad iyo aad aan ugu faraxna waay aadaa u soo dhawaynaynaa arrimo badanna waa naga dhiman yihiin waxaa jeclaan lahayna lacagta shilin waxaa naga mida tusaale lacagta shilin soomaaliga in tayadeeda iyo qayimkeeda hore la soo celiyo bcause in nus dollar amba konton sinti oo tirada caadiga ah minus inuu ka yahay oo la ogyahay amba tabane uu ka yahay in yacni saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah lagu sarifo wax adag waaye marka waxaan jeclaysan lahayna lacagteena shilin soomaaliga sida ee qayim iyo qiimo u yeelato in loo sameeyo bays sax ah aad baa umahadsantahay soo dhowow magacaaga iyo sidaad u aragtid go-aanka wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka banaadir bismillah magacayga waa axmed xasan aadan usoo dhaweyn ka mid ahna darwalada bajaajka magaalada muqdisho dowladdan aadan usoo dhawaynaynaa maadaama cawashadii bajaajleyda ay tixgelisay ayna dhegaysatay waana ku qanacsannahay dowladda waxyaabahay hadeertaan ay ka fargelisa bajaajleyda tabashaad qabteen tabashooyinkaasina waxaa ka mid ahaa culaysaad kala kulantaan jidadka magaalada muqdisho iyo mararka qaar ciidamada maxaa iska bedela go-aanka kadib wallaahi horta go-aankii kadib wax badanaa iska bedelay maadaama dowladdii ay tiri yaan qofkii ku xadgudbo bajaajleyda tallaaba sharci aan ka qaadaynaa bajaajleyda arrinkaasna aaday ugu faraxday wayna soo dhaweysay waana ku qanacsannaa
soo dhawow magacaaga oo saddexan iyo weliba sidaad u aragtid tallaabada maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda gaadiidka la xiriira fududaynta habraacyada laysan qaadashada iyo weliba ganaaxa oo tabasho aad ka qabteen oo magaalada muqdisho laba maalin dibadbaxyo cabasho aad ka dhigteen
magacayga waa maxamed amiin maxamuud waxaa ka mid ah dhallinyarada ku shaqaystay mooto bajaajka ee xamar dowladda hoose ee xamar oo horeyn waa soo dhaweynayaa dowladda dowladda soomaaliyeed go-aan fiican bay soo saartay waxay u dhimrisay dhalinyarada bajaajka ku shaqaysto anigoo ah maxamed amiin waa soo dhaweynaa sida wanaagsan ee dowladda dhalinyarada u fahantay waxaa halkan ugu mahad celinaya guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jabcaale oo u damqaaday dhalinyarada soomaaliyeed ee ku shaqaysta mooto bajaajka guddoomiye aadaa umahadsan tahay iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada sare
marka la fiiriya waxyaabaha la fududeeyey iyo khidmooyinka marka hore aad bixin jirteen iyo hadda inta laysla gartay maxaa farqa udhexeeya
wallaahi farqa weyn aa udhexeeyo waagii hore lacaga aada u badanaa bixin jirnay hadda leysiga alxamdulilah waxaa laga dhigay lacag gaaraysa boqol lixdan iyo shan dollar iyo bar markii hore markii hore lacag u dhawaad laba boqol ilaa iyo saddex boqol oo kor u dhaafayay
tan ganaaxoo kale waxay ahayd labaatan ayaa laga dhigay maray toban ahayd kore sarkacday labaatanaa laga dhigay maamulka gobolka banaadir go-aamada oo soo saaray iyo dhalinyarada ku shaqeysa labaatan shan hadda hadda shan hadda leysig ganaaxa waxaa laga dhigay lacag gaarayso shan dollar waana soo dhaweynaa